deegaanka afceegaag ee gobolka galguduud waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen tiro dad ah halkaas oo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ka dhashay bamgacmeed ay ku ciyaarayeen dhalinyaro ka mid ah kuwa deegaanka waxaana ku dhintay laba ruux qaar kalena way ku dhaawacmeen dadka dhintay waxaa lagu aadsay deegaanka afceegaag halka kuwo dhaawac ahna loo qaaday magaalada guraceel oo ka tirsan gobolka galguduud halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad dhaawacyada qaar ayaa ah kuwa culus sida ay sheegayaan wararka laga helayo halkaasi maadaama si lama filaan ah uu ugu qarxay bamka gobolka galguduud qaybta uu ka armiyo maamulka la baxay galmudug ayaa ah meelaha ay dagaalada qabaa'il ku ragaadiyeen waxaana laga helayaa haraadaga dagaaladii hore iyo walxaha qarxa